أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku bidhaaminayno doorka ay haweenka walaayaadka islaamiga ah ka qaateen dagaalkii muddada labada sano ah socday ee u dhexeeyey dowladda federaalka iyo shisheeyaha oo dhinaca ah iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo bulshada taageersan oo ayagana dhinaca ah kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkan gaarka ah بلغت أمانيك السماء فحلقت فوق العباد إلى رضا الرحمن تتنعمين بروضة من جنة الآيات إذ تسري إلى الآذان waa hagaag dhegaystayaal waxaan sii gudagelaynaa barnaamijkeena haweenku waxay door weyn ku leeyihiin faafinta diinta islaamka dadka oo loogu yeero waddada allaah waa arrimaha ugu waaweyn ee loo baahan yahay in ay gabadha muslimadda ah ku dadaasho si gaar ah xilligan oo ay fitantu iyo fasaadku aad u bateen dad badanna ay ka dheeraadeen diintii xaqa ahayd iyagoo qaatay dhaqamada reer galbeedka oo ku dhisan fasaadka aqlaaq xumada iyo liidnaanta majaalka dacwada marka loo fiiriyo xagga dumarka waa majaal waasac ah maxaa yeelay gabadha muslimadda ah waxay awoodaa dacwada inay gaarsiiso dumarka kale si fudud oo aan ragga u sahlanayn waxaa tusaale kuugu filan inay rasuulka calayhi salaam ay u timid saxaabiyad weydiinaysa qaabkii ay uga dahaaro qaadan lahayd dhiigga caadada kadib rasuulka wuu u sheegay balse waxay rabtay sharaxaad intaa ka badan oo uu rasuulka ka yaro xishooday kadib ummuna aciishah ayaa u sharaxday sidaa darteed waa in gabadha muslimadda ah aysan yaraysanin fursaddaas dacwada waa mid u wada taalla ragga iyo dumarka allah subxaanahu wa tacaala waxa uu suuratu towba ku yidhi sida tan والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم maadaama meelaha ay dumarku ku kulmaan aysan ka marnayn xanta iyo hadallada kuturkuteenta ah gaar ahaan munaasabadaha goobaha ganacsiga guryaha astaanta u ah xanta iyo meelaha la yskugu yimaado oo dhan qof walba oo caqli caafimaad qaba leh waxa uu isweydiinayaa waa maxay doorka kaga aadan gabadha muslimadda ah munkarkaas ma waxaa wanaagsan in ay ka fogaato ka qaybgalka fadhikudirirkaas oo ay faraha kala baxdo mise in ay door weyn ku yeelato in ay wax ka beddesho xumaantaas dumarkana u ifiso arrimaha diintooda markaynu milicsanno arrinkaas waxaa kuu soo baxaysa in ay jiraan laba arrimood oo aasaasi ah oo hortaagan hablaha u bambaxaya goobahaas qaarkood kow aqoon la-aan dhanka sharciga ah taasoo ka caawin lahayd in ay xumaanta kala hortagto xujo iyo adillo sharci ah inkastoo ay jiraan dad cilmiga bartay laakiin ku dhaqankiisa ka aradan midda labaad xishoodka madmuumka ah ayaa ka hor istaagaya haweenayda daaciyadda ah in ay gudato waajibaadkeeda dacwo sida inay farto wanaagga xumaantana ka reebto dumarka زادك الإيمان تمضينا بقصد وروية لا تبالي بالدعاوى والأباطيل الدعية والأباطيل الدعية waxaa jira habab ay haweenayda muslimadda ah dacwada ku gudbin karto habka koowaad waa inay isku daydo inay saamayso hablaha la dhiganayo madarasada iskuulka ama jaamacadda kuwa deriska kuwa qaraabada la ah iyadoo kula dhaqmaysa dabeecad wanaagsan waxay samayn kartaa tallaabooyin ay duruus iyo cashiro ku siinayso haweenka khayrkeed ah si ay jahliga uga saarto iyadoo xoogga saaraysa asaasiyaadka diinta barashada caqiidada axkaamta salaada iyo wixii la mid ah haddaan wax ka soo qaadanno doorkii saxaabiyaadku ku lahaayeen faafinta diinta waxaa tusaale noogu filan ummahaadkii mu'miniinta iyo kaalintoodii hadda walaayaadka islaamiga ah waxaa ku yaalla xarumo gaar ah oo laga soo saaro haweenka daaciyaadka ah si ay u soo baxaan gabdho buuxin kara kaalintaas سقيت قلوبنا أدبا وعلما نهلنا منك أسمى الأمنيات رسمت الدرب في حب تجلى وخير درب درب المصلحات amiirkii mu'miniinta cumar binu khadaab oo ahaa khaliifkii labaad waxaa islaamnimadiisa sabab u ahayd walaashii faaduma bintu khadaab markuu ka war helay islaamnimadeeda ayuu cumar u tagay walaashii waxayna u sheegtay inay islaameen ayada iyo soojkeeda cumar oo aad u xanaaqsan ayaa waxa uu aqriyey warqad ay ku qorneyd suuratu daaha oo ay faaduma haysay kadib wuxuu cumar go'aansaday inuu islaamo nebiga hortiisa ayuuna ku iclaamiyey inuu islaamay markuu islaamay cumar waxaa isbedelay dacwadii ka jirtay maka waxayna muslimiintu bilaabeen in ay xaramka ku dukadaan kuna dawaafaan guushaas waxaa sabab u ahayd haweenay uu allaah uu gargaaray diinkiisa tani ayaana ka mid ah doorka ay dumarku ku leeyihiin jihaadka iyo dacwada islaamiga ah sheekh jaamac cabdisalaam ayaa ku dhiirigelinaya inay sii laba jibaaraan doorkooda barashada cilmiga maadaama cilmiga uu furo u yahay khayr oo dhan cilmigu waxaa layidhi waa miftaaxu kulli khayr khayr oo dhan miftaaxu kulli khayr khayr oo dhan buu miftaax u yahay waana miqlaaqu kulli shar shar oo dhanna wuu xirayaa qaabku qofku ilaahay subxaana wa tacaala u raaligelin lahaa oo waajibaadkii u gudan lahaa muxaramaadkii iyo wixii xumaa uu kaga dheeraan lahaa ayuu faa'iidaysanaya qaabkii ammaanada saaran u gudan lahaa naftiisa iyo ehelkiisa iyo ilmihiisa iyo ummaddiisa ayuu mataqaanaa faa'iidaysanayaa wuxuu faa'iidaysanayaa wax aan la soo koobi karinin wuxuu faa'iidaysanayaa ummad lagu soo duulay baa nahay cadowgeedu makriga uu u maleegayo iyo mukhadadaadkiisa ayuu fahmaya marka horeba qofka muuminka ah ee diinta ilaahay bartay waxa uu qabaa ka hortag rabbaaniya oo aayaadka qur-aankaabuu akrinaya ilaahay inooga digaya gaaladii wadduu maa canitum hadduu dahab iyo malab kuu keeno waxaad ogtahay sun buu ku wadaa dhib buu ku wadaa wadduu maa canitum qad badat ilbaqdaau min afwaahim wamaa tukfi suduuruhum akbar inuu sun malab kuu dhexgelinayaad garanaysaa mashaqadaada iyo dhibkaaga inuu doonayaad garanaysaa wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'an fi lkufri waddada inuu kaa leexinayo gaalnimo uu kugu yeerayo kugu ku sabsabayo ayaad fahmaysaa waa kan ilaahay yidhi ha u guurinina waxay dadka ugu yeerayaan mataqaana naar bay ugu yeerayaan walaa tunkixu lmushrikiina xataa yuuminuu ulaa'ika yudcawna ila annaar wallaahu yadcuu ila aljanna rag iyo dumar dadka waxay ugu yeerayaan waa naar marka hadduu dahab iyo malab kuu keeno gaal waxaad garataa oo diinta ilaahay mar haddaa fahamta fahmaysaa waxa uu ku wado kitaabkan waxalbuu inoo cadaynaya walaa ya'tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaq wax kastoo ay ku keenaan oo shubahaad iyo shaki iyo waswaas iyo maaragtay inxiraaf iyo mabaadi qaldana waxaad ka helaysaa kitaabkan iyo sunnada dhexdooda حين أقبلت على العلم آه وما كنت تهوين سوى العلياء جاها آه جاها أي حسن في محياك تباهى وجمال في معانيك تناهى آه تناهى آه تناهى حين intaas marka laga yimaado waxaa diinta islaamka ku cad in haweenayda muslimadda ah ay kaalin ku leedahay jihaadka waxaana inoo sharaxaya doorkaas sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin haweenka saxaabiyaadka duulaanada nabiga sal allau aley wasalam iyo xilliga dambe khulafaa u raashidiin gacan weyn bay ku lahaayeen axaadiista fi saxiixayn bay ku badan tahay nabigu sal allahu aleyh wasalam hadduuba duulaan aadayo haweenkiisa waa u qori tuuri jiray midda raacaysa oo u raacaysa duulaankaas caaisha radia allahu tacaala canha waxay tidhi maalin maalmaha kame nabigu wuxuu rabay inuu duulaan aado kadibna qurco ayuu noo sameeyey qori tuur aniga qorigii baa soo baxay marka duulaankii baan raacay ee markii xijaabka la soo dejiyey kadib xadiidkii dheeraaye ee kadibna qisadii ifkiga ay ku timid wey sidoo kale waxaa ku sugnaa xadiid bukhaari uu soo saaray kitaabu aljihaad wasiyar baabu mudaawaati nisaa aljarxa fi lghazw rubayic gabadha layra bintu mucawid ayaa waxay leedahay kunaa naqzu maca nabiyi sala allahu aleyh wasalam nabigaan duulaanka u raaci jir fa nasqi alqawma nakhdimuhum dadka ayaan biyahan siin jirnay ragga mujaahidiinta ah jihaad ku jira sidoo kale waa u khidmayn jirna dadka dhaawaca ama ragga shuhadadaana madiinaan u celi jirna saldhigaan geeyana ayagaa waxay keen iscaaf ayagaaba ka aho ambalaasti booskeediiba u joogaan xadiidka anas ibni maalik radia allahu tacaala canhu fi saxiixi muslim wuxuu leeyahy anas kaana rasuulu lah sal allau aleyh wasalam yaqzuu biumi sulaym wa niswa min alansaari maca umu sulaym baa la socotay gabdho ansaareedoo kooxana way la socdeen maxay qabanayaan marka ragga ayay biyaha u dhaaminayaan wayudaawiina aljarxa dadka dhaawacana ayagaa daaweynaya ragga halgan bay ku jiraan moogtaha marka shaqadaas adag oo loo baahnaa ayay qabanayaan oo khidmadii wixii loo baahnay raggii dhaawacaya raggii shuhadadaya kulli ayaga aruurinaya wey sidoo kale sheekh faarax cali xuseen ayaa tilmaamay dhowr tusaale oo kale oo ku aadan doorka haweenkii saxaabiyaadka ee jihaadka ee haweenkii saxaabiyaadka ahaa ee la noolaa nebi maxamed ee calayhi salaatu wassalaam manaaqibtooda iyo wanaagooda iyo diintan waxay u tareen wax lasoo koobi kara maahan jaanibka jihaadka markaanu ka fiirino gabdhaha saxaabiyaadka ahu dowr weyn bay ku lahaayeen fi aljihaad wa fi lghazw nabiga way la duuli jireen gabdhuhu iyagoo la socday nabiga raaci jireen cabdullahi bni cabaas baa waxaa weydiiyey najdat alxaruuri nin la yidhaahdo ayaa cabdullahi bn cabaas su-aalo weydiiyey waxaa ka mid ahaa nabigu ma aha yaqzuu binnisaa nabiga manaha dumarka ma la duuli jiray ma ka qayb qaadan jireen dagaalkiisa saamise ma siin jiray buu yidhi markaasuu yidhi su-aalihii dhowr su-aal buu weydiiyey waxaa ka mid ah taas wuxuu yihi nabiga way la duuli jireen dumarku laakiin saami buuxa lama sii jirin bal wax saami ka yar baa la siin jiray buu yidhi marka taa waxay caddaynaysaa marka inay dumarku ay ahaayeen dumar ka qayb qaata duulaanka weliba jihaad ka qayb qaata dee dagaalamaan marka saami ma la siinayaa oo ma loo dhammaystiraya mise waa loo dhammaystiri maayo taas waa sida ay culimmadu qabaan waa inaan la siinin saamiga rag oo kale laakiin jihaadka hadday ka qayb galaan waxay leeyihiin tixgelin gaara in wax loo la siiyo waa sugan tahay waxaa kaloo sugan axaadiis badan oo fi saxiixeyn iyo keyrkeeba ku jirta muslim weriyo inta badan waxa ay ka qayb qaadan jireen haweenku duulaamada gaar ahaan dagaalkii uxud waxa uu soo tabinayaa nin saxaabi wuxuu leeyahay waxaa arkay caaisha iyo umu sulaym anas baan filayn uu ahaa waxaan arkay caaisha iyo umu sulaym oo qaadaya daldalaya biyo yaxmilaan alqiraaba ay wadeen markaasay ragga ay siinayeen ragga dhaawacmay kuwa dagaalka ku jira ay biyaha u shubayeen oo inta ku baneeyaan weliba ragga u wada shubaan biyaha ay haddana noqonayeen uxud way ka fogayeen xoogaa meesha lagu dagaalamayay iyo magaaladu way kala kala fogaayeen marka gabdhahaas intay soo dhabarkooda kusoo qaadaan biyo ay ragga dagaalamayay ku waraabinayeen sheekh cabdalla nuurdiin ayaa dhankiisa soo bandhigay tusaalooyin kale oo ku aadan doorkii haweenkii saxaabiyaadka oo ah kuwo ay tahay in ay ku daydaan gabdhaha muslimaadka ah ee maanta jooga
saxaabada iyo gabdhihii saxaabiyaadka ahay horta way fara badnaayeen qayb walbana kaalin bay qaadanayeen markay hadda kulliba la soo koobi kara laakiin insha allahu gabirtoo saxaabiyadda baa soo qaadanaynaa horlayraa safiya bin cabdimudalib oo rasuulka eedadiis ahayd oo cabdimudalib oo taqaaniin dhali hooyadeedna marka xaaladu binto wahben la yiraa aamina la dhalatay oo xagga sharafta nasabka saas ka ahayd insha allahu soo qaadanaynaa markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo u jeeri uu yiri yaa macshar quraysh si uu soo wado yaa safi cabdimudalib waaqadii anfusikum waxay labeekii waxay qaadatay dacwadii oo ay rumaysay ilaahii rasuulkiisa bay rumaysay dacwadii bay qaadatay intaas kabacdi marka waxay ahayd gabdhihii iyo raggii macnaha lagu cadaabay xagga maka kabacdi waa hijrooti madiina baa tagtay idoo lixdan iyo dhowr sano maraysa marka laba mowqif ama laba mashhad aa soo qaadina insha allahu tacaala mid ugu horeya yowm luxud iyo yowm alqandaqa ama yowm alaxsaab yowm luxud waxay ka mid ahayd hablihii jihaadka u baxay waxay waraabi jirtay raggii waxaa samayn jirtay gamoonnihii qowsuushinkii leebihii wixii ay diyaarin jirtay qowsada markii soo jabta xerigka ka goo xerig iyo waxay u suuhi jireen biyahan way dhaarin jireen markii jabeen xagga macnaha muslimiintii oy aragtay marka rasuulka la garbanay meeshii rasuulka xaggiisa bay aaday marka dadkii yaraay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo kubaaqigaha ka mid ahayd markii marka dagaalka faydamay baa marka aaday saaxadii oo dagaalkii marka rasuulka waxa u diri wiilkeedii oo ahaay suwayr ibnu cawaam ciida hablaha kale waa ka bedeleedo wiil macnaha dagaalka waxaa hogaamiyo ahaaya wiil eedu u tahay oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ku jiro walaalkeed oo ah xamsi ibnu cabdimudalib waxaa kale wiilkeedii oo ah suwayr ibnu cawaam marka saaxadii markii aaday baa suwayr usoo diri ur iska laaba dheh markau tiri iga fogaaw baa tiri marka markuu ku yidhi marka rasuulkaa kule laaba marka waxaa laabiga ilaahay walaalkay inay la suurad xumeey waa la socdaah rasuulkan waxau rabay calayhi salaatu wasalaam inuu ka qariya oo arkin waa dul tagti waa naaleysti ilaahay ka urjgarusina tiri meeshiyaa markaas aa ugu ducaysay marka taas mowqifkii koobaad ay ahayd mowqifkamo lamaad yowm alqandaq ama yowm alaxsaab rasuulka calayhi salaatu wasalaam wixii islaaman ahaa iyo wixii caruuro ahaay meel xisni ah oo xasaan ibnu haabit iska leh oo maniic hedaagii meeshiyaa marka ammaanaha u gey gadaalna waxaa ka jirta marka reer bani qureed hablihiiha ku jirtay waxay aragtay marka nin oo meel socdo ishay ku gudi waa fiirisi waa fiirisi waa fiirisi waxay ogaatay marka ninkaa inuu yuhuud yahay marka ninkaa inuu yuhuud yahay waxay tiri marka yuhuud baa jaajuusnimo usoo dirtay xisnigan hadduu ogaada in hablakalax ku jiraan nimankii reer bani qureed ah ballantii way buriyeen waana soo weereen ninkii ay u gabatay waxay qaadatay marka qori weyn xoog lahay qaadatay ninkii ay u gabatay asoo saas meel ish ku hayna aa madaxa ku dhufatay marka dhulkoo ku dhacay mid labaadaa ku celisi kii saddexaadna nafti waa deysayba marka midii u taalleya soo qaadatay mididiyaa ku biray madaxa ugu goysi derbii ku jireen dhabarkiisaba ay ka tuurtay marka yuhuud marka waxay ogaatay marka meeshii markii hore marku ina kamiin jira ma kii hore islaaman umayeynaayeen mowqifka lamaadna kaas buu ahaay marka labadaas mowqif wax badan baa soo martay laakiin labada ugu muhiimsan lamadaas ba ay ahaayeen marka waxaa fahmaynaa marka cawraadulmuslimiin hadduu ninkaas la taaban laheen hablahaas inuu gadaal laga soo gala macaan kuu sheega sabi laga dhigto cawraadulmuslimiinna bannaanka u dhici lahay ilaahay markii sababteeda ku badbaadi hablaha marka saasay ahaayeen oo jihaadka ugu jireen marka إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا نحن النماء نحن النماء فوق الكواكب نجمنا haweenka ayaa door muhiim ah ka qaatay jihaadka xilligii khulafaa uraashidiin mar kale iyo sheekh cali katiin gabdhaha yani waxay og tahay eh, gabadhii yani laynaysay gaalada xilligii beertii xadiiqatulmowt xilligii abubakar sidiiq radia allahu tacaala canhu sidoo kale ay ahayd way qayb gelayaan macnaha gabdhahan saxaabada xilli kastoo ay joogaan dee walan kama baaqa jirin kii nebigay raacayeen kii abubakaray la socdeen kii Cu- cumaray la socdeen kii cusmaan saasay ahayd macnaha sidii ay waagaas ahaayeen unbayna ahaayeen markii dambena oo isma bedelin mogt xilligii nebiga waxay ahaayeen bay haddana ahaayeen gabar kastoo marka muslimadana maxaa ku saaran uswa ugu sugan kudayaasho wanaagsan inay xilli kastoo ay joogto gabdhihii saxaabadu waxay ahaayeen oo nebigu u ikhraariyey oo nebiga la joogay baa daliil ugu filan moogta ayadaana uswa ugu fiican qiso yar oo dariifa gabadha la yidhaahdo umu salama ayaa waxay samaysatay bahalkan do- do- toorada wax lagu duro marka abudalxa usoo sheegay wuxuu yidhi gabadhan toorey wadata markaasuu nebigu yidhi, maxaa ku samaynaysaa gaalada ula dhawaanaya waxay tahay calooshan caloosha ka soo ridaya inta ula dhawaado baan dalaq siinaya nebigu waa ku qosla marka hawshaas hawl fiican ay qabat ay bahalkaas qinsirka marka dagaalkiina waa ka qaybgalayaan xataa gaalada bay laynayaan maalinkii eh, xisaabna waa la ogaa marka yacni gabdhaha muslimaadka kaalin weyn bay jihaadka weliba khaasan saxaaba saxaabiyaadkii khayr ka badnaa ayagu waxaa la ogyahay awalu shahiida fi lislaam yaaba gabar سمية بنت خياط أم عمار يا- بن ياسر بس عمار بن ياسر اسمعين أول شهيدة في الإسلام رقبة كوري ها كوري أنا قبل أوري شهيدة يعني ما للنماء منافس كل المصانع دوننا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا نحن النماء doorka haweenka ahludiinka ah ayaa ka muuqda taariikhda islaamka ah qarni walba waxayna qaateen kaalin lama ilaawaan ah doorkooda ugu weyn ay taariikhdu xustayna waa waxbixinta allaha u naxariistee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan wuxuu ka waramayaa abaalgudka uu allaah siinayo in jidka allah wax lagu bixiyo alla wuxuu ihi subxaanahu watacaala man da aladii yuqridu llaha qardan xasana waa midkee midka alla amaahinaya qardan amaah xasanan wanaagsan oo fa yudaacifahu lahu adcaafan kaiira alla u laablaabayo laablaabid badan wallaahu yaqbidu wayabsut ilaahay asaa ruuxuu doona ku ciriiriya raashinka ruuxuu doona u balaadiya waileyhi xaggiisa turjacuun laydin celiha aayaddu waa suurat lbaqara waxaa la ka waramayay aayadaha ka horeeya markaan eegno ilaahay jidkiisa in lagu dagaalamo waqaatiluu fii sabiili illahi waclamuu ana allaha samiicun caliim man da aladii yuqridu allaha qardan xasana marka nafta iyo maalka inaad dhiibtaa lagaa rabaa ruux muslima haddaa tahay oo ilaahay janno uga iibsato dagaalka naftaad ku dhiibaysaa maalkana waa ku dhiibaysaa marka alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waa midkee midka alla amaahinaya amaahu ka cabiray macnaheeduna waxa waaye sida ninka deynta iyo ruux siiye ka sugaya inuu deynta u soo celiyo yaa ruuxa sadaqada la baxay ee fii sabiilillahi kula baxay ama hadda ha noqoto eh, xilli eh, cariiri jiro ama ha noqoto xilli uu cariiri uusan jirin iyadoo xilliga uu cariiri jiro ay sii fiican tahay alla xaggiisa uu thawaabka ka sugaa allow amaah siiyey thawaabu ka sugaa من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة حدنه لا لابد وحا الله أوغا ورم آيات كالي تضباب بقول إلا في سورة آه، البقرة لفت هذا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة وكتسالي ألي oo todoba sabuul ay ku- ku sugan tahay sabuul kastana uu ku sugan yahay mi-atu xaba kadibna mudaacafadu way sii soconaysaa hadba qofka niyadiisa iyo ay ku xiran tahay iyo in alla subxaanahu watacaala arrinta uu barax tirayo midda kale wallaahu yaqbidu wayabsud ka baqi maysid ciriiriyo haddaad bakiishane bukligu inaad hantida sii haysata keeni maayo oo ilaahay goorta horaba kaa qaadi karaa haddaad waxbixisane waxbixintu inaad faqiirto keeni mayso inaad marka taana ogaato waa laga maarmaan midda kale waxaa jira adduunka iyo aakhirada alla iskale adduunkan hadda aad haddaba joogto waad ka tegaysaa in yar kadib waxaad u dhoofaysaa ood u dhaqaaqaysaa aakhiro nolol la yidhaahdo hormarso marka adiga ayay ku anfacaysaa taas marka waa man da aladii yuqridu allaha qardan xasana fayudaacifu lahu adcafan kaiira wallahu yaqbidu wayabsudu alla subxaanahu watacaala weli wailayhi turjacuun غصون البذل تزهر حين تسقى ونحن لها السقاة بعذب مانا ونحن لها السقاة بعذب مانا فريق طامح للخير يرجو بأن يلقى الجزاء له جنانا بأن يلقى الجزاء له جنانا
waxay taariikhdu diiwaan gelisay door ballaaran oo ay qaateen labadii sannadood ee ugu dambeeyey ee ay dagaaladu socdeen kadib markii uu xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ku dhawaaqay dagaal iskuday ah oo uu ku doonayey inuu meesha uga saaro nidaamka islaamiga ah iyadoo ay jireen haween aan badnayn oo garab taagnaa ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka doorkoodana ku koobnaa in sawiro laga qaado iyagoo raashiin aan badnayn karinaya haddana haweenka ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah ayaa bixiyey hanti badan wariyaheena muxsin xasan xaaji oo barnaamijka igala qaybgalaya ayaa warbixintan ku eegaya hablihii islaamkeen marnaba cidii hilmaamaynin soo jeed hana wacan kuwii hadalka miisaamay habsan iyo kuwan looga baqin halista shaydaanka habsan iyo kuwan looga baqin halista shaydaanka hagarli'i kuwii lagu bartee hawsha naala qaaday heryada gumaystaha kuwii loo hudumin waayey hijradiyo wanaaggii kuwii horayuu soo booday hijradiyo wanaaggii kuwii horayuu soo booday xilligan aynu maanta marayno gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kaalin aanan middaasi ka liidan waxa ay ka qaadanayaan halganka ka soconaya geeska afrika ee lagula jira shisheeyaha caddaanka iyo madowgaba leh ee dalkan muslimka ah ee soomaaliya ku soo duulay bishii may sanadkii labada kun labaiyo labaatanka markii xasan sheekh maxamuud uu gacanta ku dhigay hoggaanka dowladda federaalka waxa uu meel fagaaro ah ka iclaamiyey guluf colaadeed oo ka dhan ah shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda kaasi oo ay gadaal ka riixayeen dowladaha duulaanka shisheeye soomaaliya ku jooga oo turkiga iyo maraykanka ay ugu horreeyaan muddo booto iyo boolo xooftayn ah kadib boqolaal ciidamo ah oo ay kor ka waardiyeenayeen diyaaradaha maraykanka iyo kuwa turkiga ayaa bilaabay in ay soo aadaan dhanka deegaanada iyo degmooyinka lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca gobollada dhexe ee soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhankeeda duulaankaasi cadowtooya waxa ay kala hortagtay dagaal aysan u kala harin dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah islamarkaana ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah qabaa'ilka muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxgaradkooda culimada diinta islaamka dhalinyarada iyo haweenka muslimaadka ayaana kulligood guntiga u xirtay sidii ay iskaga yureen lahaayeen gulufka ku soo duulay warbixinteennan oo qusaysa sidii ay labadii sano ee tagtay iyo sanadkan aynu ku jirno haweenka muslimaadka ah oga qayb qaateen halganka ka soconaya soomaaliya ayaan waxaan ku dul istaagi doonnaa hadiyadihii iyo gurmadkii kala duwanaa ay muddadaasi soo ururinayeen gabdhaha muslimaadka ah ee ku kala dhaqan cirifyada dalka si ay hiil iyo hooba oola garab istaagaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha dagaalka horta door fiican bay hadda wadaan oo inay maaragtay raggii wax usoo aruuriyaan caag diyaariyaan dhar diyaariyaan hadda walaayada waxay kusoo dareenba xargii lagu soo xiriya gaala ee diyaariyaan haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa wareejiyey hadiyado kala duwan oo kala qiimo sarreeyo sida hub xoolo nool oo geel iyo geesalayba leh lacag raashiin iyo agab kale waatan mid ka mid ah haweenka muslimaadka ah oo sharaxaysa dhanka kalena soo koobaysa qaabkii ay haweenka muslimaadka ah labadii sano ee tegay ooga qayb qaateen halganka ka soconaya dalkan muslimka ah ee soomaaliya maasha allah haweenkaas muslimaadka ilaahay khayr ha siiyo in badanna ilaahay ha barakeeyo door muhiimahay ku lahaayeen haddii wiilashii ayaga ay dhaleen ay u direen furumaha iyo jihaadka dhammaan walaayaadka maaragta xamlada ka socota hadday wiilashoodii ay u direen kuwa dira walaalahood kuwa dira wiilashoodii kuwa dira raggii qabay dhammaan way ku mahadsan yihiin sida caagadahoo kale maaragta waan uga qayb qaadanay buskudkoo kale dharka maaragtay hantida noocyadeeda kala duwan sidaas waayay gabdhaha u garab istaageen dahabkoo kale gabdhaha furay ilaahay khayr ha siiyo ilaahay ha barakeeyo gaalada waan ka guulaysan doonaa xasan gurguurte xamladii uu ku soo qaaday walaayaadka islaamiga ah wuu ku jabay
intaasi ka gadaal gabdhaha muslimaadka ah ee ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa ku tartamaya muddo saddex sano ku dhow sidii ay wax un ugu darsan lahaayeen halganka lagu difaacaya diinta islaamka kadibna sharafkooda waxaana la odhan karaa taqriiban ma jirta degmo lagu maamulo shareecada islaamka ilaa haweenka ku dhaqan waxa ay gurmad gaarsiiyeen ciidamada mujaahidiinta ee jiidda hore ku sugan haddii aynu ku bilowno gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay baal ifaya kaga jiraan dadaalada lagu garab istaagaya mujaahidiinta haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka kuunya barrow ayaana marar kala duwan waxa ay wareejiyeen hadiyado qaali ah oo lagu garab istaagayay mujaahidiinta tuniishan gamaan sodobada tol iyo tooro geegma inta ku wareejiyeyne xoolo dhan lama boqol iyo siddeetii shan oo eren eh shan neef geel eh halkan waxaan uga hadli doonnaa infaaq aan ku deeqnay walaalaha mujaahidiinta xoolo dhan laba boqol siddeetan iyo shan neef oo arya iyo shan neef oo geela maasha allah maanta maalintii u horraysa ma aan wax bixinayno waxaan rajaynaynaa intaan inka badan inaan bixino hubkii lagu dagaalama hadday noqon laheyd hadday noqon laheyd gaadiidkii cuntadii dharkii wax dhan kabi inaan wareejinaa rajaynayna insha allah waxaan halkaan si gaara u mahad celinayaa suldaankeenna insha allah waxaan soo meeshaan maanta kusoo bandhignay laba boqol sagaashan iyo sagaal caag konton iyo kow kartoon oo timir ah labaatan iyo sideed jawaan oo buskudka la dubay ah afartan iyo sagaal go' oo go'yaasha dhaxanta wiilasha ay ka huwanayaan ah lix darsin oo cimaamado ah laba darsin oo buumooyinka ah marka waxaan rajaynaynaa tookada labaadna in intaas inka badan ee waxaa waaye aan soo bandhigi doono insha allah gabdhahan ay kusoo baraarugi doonaan
sidoo kale haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka kuunyo ayaa kal kale waxa ay wareejiyeen agabyo kala duwan oo ay gaarsiiyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab gurmadkan oo xilli dhow lagu wareejiyey deegaanka kuunyo ayay mid ka mid ah gabdhaha muslimaadka ah waxa ay ka warbixinaysaa agabkii ay wareejiyeen bismillaahi raxmaan raxiim anuu magacay ah umu aasiyo oon ka mid ah gabdhaha muslimaadka oo deegaanka kuwiinbaro hadiyad aan ugu talgalnay rabaad wiilasha ku jiraan maanta meesha ku wareejinayna waxaa ka mid ah hadiyada aan wareejinayno soddon iyo sideed loor iyo bar iyo baskud oo duban ah iyo toban iyo lix kartoon oo timir ah laba boqol iyo afartan iyo toddoba caayado ah iyo konton go ah labaatan iyo afar xaba buumooyin iyo labaatan iyo afar xab camaamado ah labaatan iyo afar xab filaanada ah labaatan iyo afar xab oo ctaro ah iyo saddex xarig oo murtadiinta lagu soo xirxiro oo ka mid ah hasan gurguurt lagu soo xirxiro ayaan ugu wareejinay oo walaalo mujaahidiinta aan garabkood aan la taaganahay marka walaalaha mujaahidiinta waxaan ugu duceynaynaa inaa ilaahay subxana watacaala guushina siiyo oo gaaladan ilaahay subxaana jebiyo wadankeena ee ilaahay subxana watacaala inuu ilaahay nooga saaro uma mujaahidiin sababtooda inaa ilaahay noogu bixiyo noo soo qabtaan oo noo keenan gaalada oo inta indhal aan beerax ku falanno insha allah halaasaan leeyahay walaalaha mujaahidiinta insha allahu tacaala waxay idin soo garabarka allah idinku daro annaga gabdhaha markaas waa idin garab taaganahay waxaan intaan inka badan insha allah diyaaray nagala yihiin insha allahu tacaala
hagarli'i kuwii lagu bartee hawsha naala qaaday heryada gumaystaha kuwii loo hudumin degmada sablaale iyadana waa mid ka mid ah degmooyinka dhaca gobolka shabeellaha hoose ee ay haweenka ku dhaqan marar kala duwan soo agaasimeen madallo ballaaran oo ay ku wareejinayeen hadiyada ee ugu talagaleen in ay gaarto militariga mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha kala duwan ee dagaalka gabdhaha muslimaadka ah ee sablaale ayaana mar kasta waxa ay wareejinayeen hadiyado kala duwan oo iskugu jira kuwa la quuto iyo agabka kale ee uu u baahan yahay askariga furinjoogga ah waxaa halkan aan uga qayb qaadanaynaa sidii gabdhaha saxaabiyaadka ahay qaybtii dumarka ay ku lahaayeen anagoo ka fiirsanay maadaamu walaaluhu ay furimaha tageen ay cadowga ilaahay la xisaabtameen hoosheenina waxay ahayd inaan hore u qabsanay taasoo ah inaan diyaarino walaalaha mujaahidiinta ah caagadihii saabanaha ahay ay biyaha ku shuban lahaayeen markay cadowga ilaahay subxaana watacaala ay la xisaabtamayaan waxaan kaloo diyaarinay go-yaashii ee walaaluhu ka hubsan lahaayeen dhaxanta la xisaabtanka cadowga waa dareemi kartaan ribaadka ay ku jiraan inaan la qaybsanno oo aan leenahay insha allahu tacaala tanina ma ahaan doonto tii ugu horeysa ma ahaan doonto tii ugu dambeysana ma ahaan doonto insha allah way isla raaci doontaa
habsan iyo kuwan looga baqin halista shaydaan haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan labada wilaayo ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa iyagana qaaday tallaabo la mid ah tan ay qaadeen haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose iyagoona tiro dhowr jeer ah hadiyada ku wareejiyey maamulada islaamiga ah ee degmooyinkooda si loo gaarsiiyo militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha dagaalka ee lagu horfadhiyo shisheeyaha soo duulay iyo inta ku daaban haddii aynu ku hormarna degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe gabdhaha muslimaadka ah ee ku sugan degmada ayaa mar laba iyo saddexba ka badan waxa ay wareejiyeen hadaayaad kala duwan oo garab istaag loogu muujinayay ragga mujaahidiinta ah ee la hardamaya inta ka soo horjeeda ku dhaqanka shareecada islaamka alaabta aan wareejinaynana waxaa ka mid ah lacag dhan saddex kun iyo saddex boqoloo doolar gooyaal boqol xaba ah timir konton kartoon ah shaambadii lagu qubaysanayay toban kartoon ah oomo ay wiilasha mujaahidiinta dharka ku dhaqanayaan oo shan loor ah caagag tolan oo ah laba boqol toban iyo lix caag degmada salagle iyadana waxa ay qeybaha hore kaga jirtaa liiska degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah ee haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan ay u kaceen in ay garab istaagaan walaalahooda difaacaya diinta islaamka ee ku sugan jiidaha hore ee ku yaala gobollada kala duwan ee dalka mar iyo laba ma ahan inta jeer ee ay gabdhaha reer salag la soo agaasimeen madalle lagu wareejinayay hadiyado iskugu jira raashiin diyaarsan dhar iyo agabyo kale oo lagu wareejinayay maamulka degmada si uu isagana ugu wareejiyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib allah ku mahadsan waxaan meesha maanta ku wareejinaynaa agab lasoo diyaariyey gabdha mu'minaadoo maasha allah ilaahi subxaana watacaala u gargaariyey u gargaaray ay soo diyaariyeen ayaa maasha maanta inta ku wareejinaynaa waxaa ka mid ah agabkaas ee timir iyo buskud iyo caagag iyo maxaan kuleeyahay go-yo iyo waxaan kuleeyahay lacago insha allah ilaahi waxaan ka rajaynaynaa ee tadiibkan wixii ka dambeeya in maaragtay aan diyaarino rasaastii lagu dili lahaa gaaladaas oo noo soo duushay oo diinteenni iyo dalkeenna usoo duushay oo maaragtay ilaahi subxaana watacaala aayadkiisa inaga bedeshay ay rabto oy rabto inay maaragtay qoom nuud noo keento ayaan ka dagaalamaynaa insha allah bismillah kariim
hagarli'i kuwii lagu bartee hawsha naala qaaday heryada gumaystaha kuwii loo hudumin waa sidoo kale haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada jamaame oo ka mid ah degmooyinka dhaca wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa iyagana geeskooda si aanan kala har lahayn waxa ay ka qayb qaateen dadaallada ay muslimaadka ku garab istaagayeen walaalahooda mujaahidiinta ah iyagoona marar kala duwan hadiyado kala nooc ah gaarsiiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee furimaha dagaalka kaga jira gobolka jubbada hoose iyo gobollada kale ee dhaca soomaaliya waatan mid ka mid ah gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada jamaame oo sharaxaysa agabkii ay wareejiyeen laba goor oo kala duwan islamarkaana ka koobnaa hadiyado ay iyaga dhexdooda iska soo aruuriyeen oo ay ugu taragaleen in ay gaarto ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
aad baad u dadaasheen buskud badan caagag badan timir badan koobab badan xusu muslim badan go'yo badan oo hugsi ah macawiisyo alxamdulilaah timir ilaaha ku mahadsan gaaladii way jabtay gebageba ee joogtaa waxay galalableeyaan waxay gebidhacleeyaanba guryahoodii baa loogu gala gaala qurunley
habsan iyo kuwan looga baqin halista shaydaanka geeska kale gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan labada wilaayo ee islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa iyagana kaalinta ay ka qaateen ololahan waxa ay ahayd mid aanan la dhayalsan karin oo ku dayasho mudan xaflado ballaaran oo marar kala duwan ka dhacay degmooyinka iyo deegaanada labadaasi wilaayo ayayna gabdhaha muslimaadka ah waxa ay ku wareejiyeen agabyo kala duwan oo ay ugu taragaleen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan bisiqcadde ayaa kal sii horraysay iyaga oo ka soo baxaya kaalintooda difaaceed ee diinta islaamka waxa ay hadiyado kala jaad ah ku wareejiyeen maamulka magaaladooda si uu isagana u gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta ah ee furimaha hore ku sugan mayba la wareejiyey sheego waa la wareejiyey oo afartan ilaa konton an dhahoy mayba la wareejiyey tumbi sagaal loor oo buskud e sakiin oo lama boqol haba e irbid oo macnaha yala wareeji shaambo lama boqol haba eh intaas walka badan kolley diyaaran ana maalkan ilaa naftaana mujaahidiinta la garab teegagna
si midan la mid ah gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka xabaal barbaare ayaa iyagana dhinacooda waxa ay qaadeen tallaabo la mid ah tan reer bisaqcadde iyagoona gurmad ballaaran ku wareejiyey wilaayada degmada xilli ay ku sugnaayeen xaflad ballaaran oo ay soo agaasimeen haweenka muslimaadka ah ee deegaankaasi si ay walaalahooda mujaahidiinta ah u gaarsiiyaan agabyo kala duwan oo iskugu jira raashiin dhar iyo adawaad kale
alaabta inta lagu soo bandhigaaya haddaan isku daya insha allah tirada waxaa ka mid ah macawiisyaa ka mid ah kitaabo xusnul muslim ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah seefafka lagu gowrici doono insha allah biidnillahi kariim gaalka in lagu dil looga tirigalay ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah timir ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah buskudka ay ragga cuni lahaayeen ka mid waayo alaabta inta lasoo bandhiga
hagarli'i kuwii lagu bartee hawsha naala qaaday heryada gumaystaha kuwii loo hudumin waa si taasi la mid ah haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan gobollada dhexe oo ah halka ay ka socdeen inta ugu badan duulaanada shareeca la dirirnimo ee uu soo qaaday xasan sheekh maxamuud ayaa iyagana ka soo dhalaalay kaalintooda garab istaag ee ay ku leedahay diinta islaamka haweenka muslimaadka ah ee ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug ayaanan u kala harin in ay inta tabartooda ah kaga qayb qaataan halganka lagu hortaagan yahay cadowga ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka haddii aynu ku horreenna haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa kal sii horraysay hadiyado kala duwan oo ay dhexdooda iska soo aruuriyeen waxa ay gaarsiiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee furimaha kala duwan ku hortaagan ciidanka dowladda federaalka oo uu gadaal ka riixayo xasan sheekh maxamuud si ay u carqaladeeyaan ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan halkan aan ka dhiibaynaa insha allah haddii ilaahay noogu talagalo annaga oo joogna ishaag walaayaadka hiiraan gaar ahaan magaalada raso waxaan hadiyad ugu talagalna aan ku wareejinaynaa nabadoonkayna xasan sheekh waxaan ku wareejinaynaa insha allah afartan kartoonoo timir ah laba boqoloo caag boqol xaboo koobab ah boqol xaboo cimaamado ah laba neef oo geel ah hadiyadaas ayaan ku wareejinaynaa insha allahu tacaala hadiyadaas waxaan ugu talagalnay insha allah walaalahayna mujaahidiinta ee furmaha hore joogo dhaxantii qabowga seexanayaan sidoo kale haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada xiin dheere ee wilaayada islaamiga ah ayaa iyagana geeskooda ka qayb qaatay ololaha ay gabdhaha muslimaadka ah ku garab istaagayeen mujaahidiinta haweenka muslimaadka ah ee xiin dheere ayaana agabyo kala duwan oo hadiyado ah waxa ay ku wareejiyeen maamulka degmada si ay iyaguna u gaarsiiyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha kala duwan ee dagaalka bismillaah hadiyadaha aan ku wareejinayna meeshaan maanta waxay ka kooban yihiin caagadaha oo ah boqol xabo timirta oo ah boqol iyo saddex kartoon buskudka oo ah boqol kartoon allah subxaana watacaala ha u barakeeyo walaalaha go-yaal ayaa la socda oo iyaguna ah soddon xabo dowladda aquudka ee nagu soo duushay horta awalan fariin ayaan u dirayaa isgurguurta waxaan leeyahay galguud wax kaa yaala malahan ayaan leeyahay waxa kaa yaala malahan kitaabka ilaahay aad ku soo duushay daaquud ayaa wadaa anigu daaquud ma doonayno kitaabka allah subxaana watacaala ayaan ku dhaqanaa asaan ku dhaqmaynaa dowladnimo ma diidana laakiin daaquud ma doonayn qof daaquud wadan annaga mana dhaqayo dil ayaan ka xignaa dhimasho ayaan ka xignaa kitaab ilaahay ayaan ku dhaqanaa mujaahidiinta ayaan ku dhex noolnahay ayagaa ilaah nugu nooleeyey faraha naga qaad ayaan leh iyo kuwaan looga baqin halista shaydaanka hagarli'i kuwii lagu bartee hawsha naala qaaday ugu dambayntii intan waa tusaale ama waa nubda ka mid ah dadaaladii ballaarnaa ee ay gabdhaha muslimaadka ah ku garab istaagayeen labadii sano ee tagtay jihaadka ka soconaya geeska afrika suuragalna inooma aha inaan sheegno magaalo weliba iyo deegaan walba oo ay haweenka ku dhaqan hadiyado wareejiyeen qof walibana waxa uu ajarkiisa iyo abaalmarkiisa ku aadan dadaalka uu ku darsada diinta islaamka ku leeyahay allah dushiisa isaga ayaana ah mid aanan waxba hilmaamin kuwa halkaas soo fadhiya waana la hubaye ayagoo huggiisoo xidhiyo dharkii haybadda lahay habka noloshu gaadhana dad badan way ka helayaane ugu dambeyntii doorka haweenka ee ku aadan garab istaagga ciidamada mujaahidiinta labadii sano ee lasoo dhaafay waa mid aad looga dareemay furimaha iyo difaacyada ay askartu ku sugan yihiin afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdicasiis abow muscab ayaana warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haweenka u mariyey dhambaal mahadnaq ah oo ku aadan arrintaas
naftoodii maalkooda ilaahay baa dadka ka gatay nabiguna wuxuu alayhi salatu wasallam jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum marka horta waa waajib ilaahay saaray inay mujaahidiinta garab istaagaan naf iyo maalna ay ku bixiyaan ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii loo koryeeli lahaa dhinaca kalena gaalada nagu soo duushay la isaga dafcin lahaa tusaale haddaan usoo qaadanno doorka haweenka muslimaadka isaguna door shariifa sida runtii oo waktiga loo baahan yahay iyo cunada noocii loo baahnaa intaba soo sameeya cunada fudud oo jabaaduhu ay ku howlgalaan caagadaha ay biyaha ku qaataan dharka ay huwadaan macnaha waxa weeye meel baahidii taabanaysa bay ayaguna ay awdaan ayaguna waxna jazaahuna allahu alkhayr culimada ayaa haweenka ugu baaqay in marxaladan la taagan yahay iyo kuwa soo aadanba ay sii laba jibaaraan doorkooda kuna tartamaan khayrka iyo waxbixinta
ترخي العنان على المدى على المدى تلك الفضائل جمعات جمعات بل للفضائل محتوى محتوى
dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha ee aan ku eegaynay doorka haweenka ku dhaqan walaayaadka islaamiga ah ay ka qaateen ka hortaga dullaanadii uu ku dhawaaqay xasan sheekh tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu لم ننسى قربك أجمل اللحظات أثر باقي ذكراك في الساحات يبكي عليك الطيب في الخطوات تبقينا شمسا في سما الإحسان فلتبشري بالخير دون تأخر في هذه الدنيا وعند المحشر وانتم به كل الدنا ولتخبري عمن بنيت عقولهم ولتزهري علمتينا أبدا جمال الجوهر دومي بعافية وعيش هان